tarku alcamali bacda ashuruuc waa saddex boqol iyo saddex aayadda saddex iyo soddon suuratu moxamed suuratu moxamed aayadda saddex iyo soddon waxay sheegaysaa oo ay ka warramaysaa aayaddu camal intii la galay ma laga bixi karaa dabcan camalka waajibkaa maya laakiin waa sunnaha sunne soon faral xaj mid kasta aadee haddii aad bilowdo iyo salaadba intii aad gudagashay ma ka bixi kartaa mise waa inaad dhammaysaa haddaad ka baxda maqallaa waajibaya mise waxba laguuma leh qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeya wa adiicu allaha wa adiicu arasuul ilaahay iyo rasuulkiisa aqbala u hoggaansama walaa tubdiluu acmaalakum camalladiinana ha burinina ina aladiina kafaruu kuwii ilaahay ka gaaloobay wasaduu can sabiili illaah jidkii xaqa ahaana dadka ka dhababee ka hor joogsaday uma maatuu wahum kufaar geeriyooday iyagoo gaalo ah oon ka toobadkeenin gaalnimadii falan yakfir allaahu lahum ilaahay baanu dembi dhaafaynin ku ah falaa tahinuu ha tamar daraannina wa tadcuu ila asalm walaa tadcuu ila asalm heshiis gaaleedna ha u yeedhannina wa antum alaclown idinkoo ah kuwa sarreeya wallaahu macakum allaa idin weheliya walan yatirakum acmaalakum camaladiinnana ilaahay nuqsaamin maayo ee wuu idiin dhammaystirayaaoo waa idiin wafaynaya dadka muuminiintaa yeedhmo ilaahay uu yeedhay kadib wuxuu faray inay rabbi iyo rasuul adeecaan daacatullaahi waarasuul marka lasoo ururiyo waa kitaabkiiyo sunnahoo la qaato marka lasoo ururiyo waa wixii lagu farood fuliso iyo waxoo lagu didood ka hadho taasaa macno ballaadhana ha burinina camalkiina markaa camalkaasi camal haddaad gudagasho ha iska burinin dee waxaa laga fahmayaa camalkaa dhammaystir ayaa laga fahmayaa waxaa kutubaha qaarkood ay xusayaan kaana asxaabu rasuulillaahi yarawna annahu laa yaduru maca laa ilaaha ila allahu danb kamaa laa yanfacu maca shirki camal asxaabtu berigii hore waxay dareensanaan jireen qofku dee kol hadduu ashahaadanayo inaan dembigu waxba yeelayn haddii uu dee mu'min yahayna sidii sidaa aanu marka uu gaalka yahayba camal u anfacayn camal wanaagsan ee aan u anfacayn dabeedana aayadan ilaahay baa soo dejiyey fakhaafuu an yubtila adambu alcamal waxay ka cabsadeen markaa inuu dembigii buriyo camalkooda marka macnaha waxaa halkan ilaahay uu faray dadku inay ka ilaashadaan camalkooda wixii burinaya walaa tubtiluu acmaalakum marka laba siyoodba way noqonaysaa macsiyada ka hadha iyo wuxuu ilaahay idinka xaaraantinimeeyey ilaa qofkii haddii uu cibaado dhisayo oo baankiisa uu kayd badan dhigayo ase uu haddana dembi badan daldalayo oo qowl iyo ficil baleh waa qof waxna dhisaya waxna duminaya arrinkii saasuu ka dhigaya marka ya'tii minhu albinaa'u waalhadm labadaasina isma qabtaan waxa weeye waa inaad binaa ku jirtaa kor u socotaa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ducadiisii ka mid ahayd allahuma innii acuudu bika min alxawri bacda alkawr intii aan kor u socday ilaahay hoosaya celin waa dib u noqod adiga oo wax bineeyey oo wax dhisay oo markaa salaadeenna waa inay noqotaa ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar tii xumaanta kaa hor joogsanaysa sekada salaada soomka xajka qofka waa intuu inuu kor u socdaa wax dhisaa bineeyaa akownka buuxiyaa laakiin aanu daldalin dembiganaad duminaya dad halkan ku cibaadaysta caawo o dhan laakiin markaad baxdo dhan walba aada u rido xantii iyo xumaantii iyo dulmigii iyo xaaraantii iyo fasaad dee way wixiibaa way iskoosanaysa walaa tubdiluu acmaalakum macnaha waa noqon karaa waxau noqon karaa haddaa camal wanaagsan haysaana dhammaystira sidaa daraaddeed baa caaisha waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu camal bilaabo u wadi jiray uun camal hadduu galo uu dhammaystiri jiray uun casuumadaha qaarkood baa loo samayn jiray isagoo sooman oo odhan jiray innii saa'im waan soomanay walaa tubdilu acmaal marka masaladu iyadoo dhinacaana dee ka aguubaabo ilaahay uu ku guubaabinayo dadku inay uxooda ilaashadaan iska ilaaliya qofka baamushtarigaah maalkiisa wixii khasaare ku keenaya halku sanadkii hore gaadhay inuu dib uga noqdo dadku khasaaray u arkaan shan sano ka hor halkii aad joogtay dhaqaal ahaan inaad hoos uga noqoto khasaaraa loo arkaa tanna waa sidii oo kale maxaa kuu kordhay ku xisaabtan mar walba sidii salafku ay ku xisaabtami jireen sidaa daraaddeed baa waxay idhahdeen culimmadu idaa sharaca binnaafilati uma abdalaha hal yajibu calayhi qadaa'uha hadduu maalan qofku sunno bilaabo dabeetana uu ka baxo talow miyuu soo qallaynayaa mise maya qolyaha qaarkood waxa ay leeyihiin sooma qallaynaya sida imaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal oo kale lianna almutatawica amiiru nafsi qofkani dee waxa uu ahaa naftiisa mid xora kolkaa hadduu sunnihii ka baxay salaad iyo soo mid kasta aadee sooma qallaynaya aayaddana macnaheeda waxay ku fasireen kaa caamka ah ee aynu sheegnay dadkow ilaahay rasuulka adeecoo wixii daaco ahaa ee tacab ahaa ee wanaagsanaaye samayseen ha burburinina dembi ha ku burburinina iyo gef a'imo kale iyagu waxa ay tilmaamayaan qofku hadduu salaad iyo soomba ka baxo sida maalikiyada iyo xanafiyade inuu ama sunuu ka baxay soon sunnaah ama salaad sunnaah buu ka baxay inuu soo qallaynayo waxay u daliishadeen xadiidka caaisha ay warinayso oo isaga laftiisu mustado imaamu axmed iyo muwada'a imaam maalikba ku sugan iyo tirmidi aanay tadciifinina waxa ay leedahay caayishi aniga iyo xabsaa soomanayn oo labadii xaasa nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa xoogaa raashinaa naloo keenayoo soomkii waanu iska jabinoo raashinkii baanu iska cunnay waxole waa iska dhici karaane dee busaaradaynu arkayna baa jirtee rubama ay saruuradda ku jebiyeen waynu soo marnay habeenkii dhaweyto markii uu nebigu noo yimi ugu horraysay calayhi salaatu wasalaam baa xafsi ay igala horraysayoo waxa ay tidhi waanu soomanayno haddii hilibkaasoo ciyina naloo keenayna waa iska cunnay soonkuna dabcan sunnuhaa kolkaa nebigu muu wax kale u sheegina wuxuu ihi iqdiyaa makaanahu yowman dee maalin kaleu qalleeya amarku ma amar sunnaa mise waa amar waajib halkaasubaa loo kala fahmay ila fahamka naska ayaa maadaam ficilkanay wadeen camalkanay wadeen camal sunno ah uu ahaa amarkan la yidhi soo qalleeyana waa sunna bay ku tegeen labada madhabe hore imaamu shaafici iyo axmed ibn xambal qolyahan kalena waxay ku tegeen mee amarkani dee waajib buu keenaya sunnii markii la galay buu waajibay sidaa daraaddeed bay fiican tahay qofku hadduu camal bilaabo haddaan duruufi iman camalkaa sunnaha inuu iska dhammaystirto soon iyo salaadba ila adiga arkaya khilaaf kale xukunka labaad waxa uu ka baxayaa falaa tahinuu wa tadcuu ila asalm ilaahay baa idhaha tamar daraanina dadka muslimiinta haddii aad tihiin heshiisna ha u yeedhanina gaalna ha u daciifina isla markaa daciifnimo idinku dhacday yay keenin inaad tidhaahdaan war nala heshiiyaay yay keenin waa guubaabatanina jihaadka iyo awoodda dadka muslimiinta ah ay yeelanayaan ilaahay uu ku guubaabinayo oo dee dadka muslimiinta iyo gaaladu waa laba qolo oo iska hor jeedo qolana ilaahay bay u hiilinaysa qolana shaydaanka iyo shahawaadka shaydaanka iyo rabitaankiisa iyo dadku ku adeeganayo marka labadaa qolo mar kasta oo qola kor u kacdo kuwa kale hoos bay ugu joogsadaan macnaheeda waxa weeye kuwii kalea laga adkaanaya inkastoo dariiqada looga adkaanayaa ay dee kala duwan tahayoo qoladan gaaladiina dadka muslimiinta ah ka adkaanshahoodu waxa uu keenayaa dulmi iyo xadgudub dadka muslimiinta hadday kule kuwan kale ka adkaadaanna cadaaladday xaqiijinayaan kala duwan yihin aladiina in makannaahum fi lard aqaamuu salaata waaatow zakaa waamaruu bilmacruufi wanahaw can ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur aayaddaasaa tilmaamaysa haddii dadka muslimiinta madaxtinimada caalamka ay yeeshaan waxay qabtaan amaruu bilmacruufi wanahaw can ilmunkar salaaday ogaan sakaday bixiyaan wanaagay dadka faraan cidna dulmi kama ogolaadaan kuwan kalena ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wey wajacaluu acizata ahliha adillatan wakadalika yafcaluun madaxtinimada baadilka waad eegaysaana hadday xoog badato xumaanta ayay dhan walba ula kacdaa markaasay dhul iyo dal iyo dadba fasahaadiyaan kolkaa dadka muslimiintaa dee aayaadkani wakhtigii ay soo degeen wakhtigay kor u socdeen buu ahaa dowladoodu u asaasantay ciidamadoodu abaabulaayeen futuuxaadka iyo horu socodku dalalka la xoreynaya uu badnaa markaasaa ilaahay uhi waxbaha daciifine salmi iyo heshiis toona ha u yeedhanine awoodna yeesha mid macnawiya iyo mid maadiya mid muuqatiya mid qarsoonoo dadka damiirkooda ku jirta labadaba heshiisna waxba yaan loo yeedhan aayadda iskama hor imanayaan aayaddii kale idhaha isagoo ka warramaya heshiiska wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa hadday heshiis u leexdaan adna ka ogolow aayaddana ha heshiinina bay taasina hadday heshiis soo qaadaan ogolaada baa layihi way isfasirayaanu heshiiskaasi hadday iyagu soo jeediyaan maslaxadna aynu ka aragno waynu la qoran muddo in xabad joojin la sameeyo ballan iyo cahdina jiro haddaanay maslaxad inoogu jirin isla markaana aynu awoodi karno wixii xaqa u dana iyo diinta in la fuliyo dagaalka la qaadaya iyaga laga yeeli maayo labadaa mawduucay ka warramaya aayadda heshiisyadii nebiguna saasunbay ahaan calayhi salaatu wasalaam waxaa arrintu ay ka warramaysaa jumladan dambe jaaniba siyaasa siyaasadda shareecadda iyo waxaa hagayaa inuu yahay dee masaalixda iyo mafaasidda dhib iyo dheefka dadka muslimiinta wixii ugu jira haddii dheefi ay ugu jirto heshiiskaa way yeelayaan haddii dhibaata ay ugu jirto ma yeelayaan sidaa darteed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam qaarkood uu la heshiinayay qaarkoodna uu la dagaalamayay kuwa uu la dagaalamayay waa kuwa kusoo foognaa ee kusoo jihaysnaa dadka muslimiinta ah iyo dalkooda iyo diintooda ee ka faa'iidaysanayay jaaniska kolba ay ka helaan kuwa uu la heshiinaya waxay ahayd kuwa la dibdhigi karayo ee aan soo jihaysnayn sulxii maka baabkaasunbuu ahaa heshiiskii uu sanadii lixaad nebigu calayhi salaatu wasalaam reer maka la galay dan buu dadka u ahaa waana kii ilaahay ku magacaabay fatx innaa fataxnaa laka fatxan mubiina sida raajixa waxa weeye heshiiskaa uu nebigu la galay sannadaa lixaad reer maka oo dee sanadii sideedaadba toban jibbaar ay awooddan islaamku sii laban laabantay tan la diiday waxaynu ku tilmaami karnaa iyo dacfiga iyo ku cararka heshiiska tamaanta dadkii muslimiintaa haysata ee nin waliba isaga oo ka warwarsan in xaggiisa gaaladu ay soo eegaan ama ay afka gashadaan fulaynimo hayse awgeed ay isku dayayaan ilaa madaxweynayaashooda halkay booqanayaan inay igu sii tagaan madaxweynayaasha gaaladu hadduu waddan booqanayo qaar baa waxay gaadheen waddamada muslimiinta kuwa ka wadaxdaa in halkaas sii tagaan ana haa hunaa ana way kan halkan aad timide aniguna imid halkaasaad cayday aniguna caayay halkaa waad ammaanto waan ammaanay kaa waad ayido waan ayiday waa daabica ama muuqaalka aynu ku arkayno maanta madaxweynihii talada sii hayay maraykanka maanta markii uu ka hadlayay kaambeynkiisa sanadaha soo socda waxa uu u sheegay caalamka islaamka inta guulooda uu ka soo hooyey waa bayaankiisii uu jeedinaya maanta inta guulooden ka soo hoynay qaarna indhahaanu ku dhufanay buu i qaarna way khushuucsanyi sida maalan afghanistan iyo ciraaq sida hilaacaanu ku marnay buuhi iyaga maanta waxaa ka cabsataan ma jiro midna libyana calankay sii taagto waa tii hubka wareejisay buu ku leeyahay sacuudi arabiya iyo suudaan iyo afghanistan irhaabkaa sida midha xareeraadka dhex carari jiray iyagaaba nagaga filaaday buu hajabaadii marka anigu taasaan u hayaa buui dadka dadkiina waddankan ku nool dee awooddaasaan fuliyey buui oo saasaan idinku cabiidiyey caalamka laakiin ninkan kale miskiinka ahay haadaa maa yastaiic buu leeyahy isaga waxaynu ka baqaynaa aniga waxbaa layga arkay isaga intan oo kale in laga wahayo runtii dee taa uu sheegaya ee wadamada muslimiinta ah marka mid madaxa ay ku dhuftaan waxa ujeeddadu ay tahay weysha gowrac dibigu ha ku quustee baa baabkeedu ay tahay nin wale oo arkaya halka uu marayo siduu calawaleynayo kii libiya ka madaxda ahaa iyo nin waloo arkaya sidaam oo raamolahoo soo baxay mid waliba waxa uu leeyahay muqhtadiyan aniguna waxaa runtii halkaa aad ka arki karaysa iyadoo lasoo xusay camalka iyo cibaadada soon iyo salaadba gudagalkooda iyo dhammaystirkiisa iyo haddana jaanibkii siyaasadii awoodda oo nasku markiiba uu ku xigsiiyey labada aayadood ee koob kooban ee isku xiga sida diintani aanay u kala furfurmaynin baad arkaysa maaha diin kala furmaysa quwada maadiga iyo ta macnawiga ahi saasay isula jaan qaadaya hogaaminteedii iyo dowladnimadiiya ciidankeedii iyo caskarteedii iyo awooddii ay lahayd cibaadadii iyo caqiidadii wanaagsanayd saasay isu wada jaan qaadayaan midimarka kale u ilaalinaya laakiin islaamku ma yaqaano wax la idhaahdo dowladduna waa dowladoo dhan bay u socotaa diintuna waa ibriiq baa lagaga addimayaa masaajidada iyo wasaaradaha awqaafta ayay ku qufulan tahay iyadiioo halkaasay ka ayay ku aamusan tahay taas iyada waa nidaamka calmaaniga ah ee akhiiran ay la soo baxeen dadka muslimiinta intii ay daciifeen kadib marka ummadda bushaarada ilaahay uu siiye waxa weeyaan waxaa loo diiday inay daciifnimadooda heerkaa gaadhsiiso wa antum alaclowna wallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum idinkaa sarrayn badan ilaahay baa idin weheliya horumarkiinana ilaahay hoos u dhigi maayo waa bushaaraadkaasay helayaan markaa hadday ilaahay ku kalsoonaadaan macnaheedu waxa wey kol hadduu ilaahay ku weheliya waxba kaama maqna mawduucaas intaa gaaban buu ahaa muxaadarada kale waxa weeye iyadoo aayadda suurat alxujuraat markaad laba suuradood dhaafto ama hal suurad dhaafto suurat alxujuraat aayadda lixaad qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyow in jaa'akum faasiqun binaba hadduu idinla yimaado qof aan looga qaateen ahayn war hadduu idinla yimaado fatabayanuu hubsiino ogaada buu ilahay an tusiibuu qowman si aydaan qolo ugu habsanin bijahaalatin war la-aan inuu waxaan qabiyo in kale idinka oo aan ogeyn fa tusbixuu dabeed aad noqotaan calaa maa facaltum wixii aad samayseen naadimiina kuwa ka murugooda taasiyay dhicin waclamuu ogaada ana fiikum rasuula allah inuu idin dhex joogo rasuulkii ilaahay low yutiicukum hadduu idinka aqbali lahaa fii kaiirin min alamr in badan oo soo jeedintiinna ah lacanidtum waa ku dhibaatoon lahaydeen walaakina allaha ilaahaybaa xababa ilaykum aliimaan iimaanku idin jeclaysiiyey ummadiihay asxaabtii wazayanahu fii quluubikum qalbigiinuu ku culay oo uu ku qurxiyey iimaanka wa karaha ilaykum alkufra gaalnimuu idin nacsiiyey waalfusuuqa alla ka fogaasho waalcisyaana iyo madaxtaag ilaahay laga madaxtaago ulaa'ika hum uraashiduun intaa kuwa isku qoofalay waa kuwa hanuunsan oo hagaagay fadlan min allaahi wa nicma waa dheeraad xagga ilaahay ka yimi iyo barwaaqo intan ilaahay unbaa laga helaa wallaahu caliimun xakiim ilaahay maa cilmi iyo xigmadba u lahoo ogsoon arrinkan cidda u hela wain daa'ifataani min almu'miniin haddii laba kooxood oo dadka mu'miniinta ka mid iqtatalu ay dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa dee dhexdooda hagaajiya dhexdooda suubiya oo islaax ka dhaliya fa in baqat ixdaahumaa hadday midkood ku kibirto cala lukhraata kale oy gar qaadan weydo faqaatilu alatii tabqii kooxda kibraysa ee madaxtaagaysa la dagaalama xataa tafii'a ilaa amri illaah jeera ay u soo noqoto ilaahay diintiisa iyo sharciga alleh fa in faa'at hadday soo laabato qoladii gardaraatay fa aslixuu baynahumaa bilcadl dhexdooda cadaalad ku qurxiya oo ku hagaajiya wa aqsituu cadaalad sameeya baa ilahay ina allaha yuxibu almuqsitiin kuwa cadaaladda sameeya ilaahay wuu jeceliy waxaa sidaa la idiin faray innama almu'minuuna ikhwa dadka iimaanka lihi waa walaalo fa aslixuu bayna akhawaykum walaalihiinna dhexdooda wanaajiya waataquu llaha ilaahay ka cabsada lacallakum turxamuun si laydinku naxariisto naxariista taasaa ku helaysaa suuradda aayaadkani ay ka tirsan yihiin waxa weeye suuratu alaadaabi waalakhlaaq magacaasna waa la yidhaahdaa suurat alxujuraatna waa la yidhaahdaa labada magacba way leedahay suurat alaadaabi waalakhlaaq waxaa loogu magacaabay waxyaabaha runtii ay koobsanayso suuraddu waxyaabaha koob in ay suuraddu koobsanayso oo ay aada iyo aada ugu baahi badan yihiin bulshada islaamku inay hirgeliyaan taasoo ah maalan adaabta qofka muslimkaa laga doonayo ee u taalle waajibka ku ahi dhinacyo badan bay khusaynaysaa midi waxa weeyaan adabta ilaahay lagula dhaqmeeyo rasuulka adaabta uu qofka muslimka ahi kula dhaqmayo bulshada islaamka ah ta naftiisa uu kula dhaqmayo iyo ta bulshada kale ee caalamka gaal iyo islaamba uu kula dhaqmayo intaasoo isku qoofalan baa suuraddu ay soo koobtay aladabu maca allahi wa maca alrasuul waladabu maca alnafs waladabu maca almu'miniin waladabu maca annaasi caama sidaasaanay u tartiibsantay oo qaybta hore haddaad akhrido sida nebiga looga xishoonaya calayhi salaatu wasalaam ilaahayo rasuulka inaan wax amar iyo talaa lagala horeyn karin waxaa kusii xiga akhlaaqda wanaagsan ee qofku ay tahay naftiisa inuu kula dhaqmo oo dee ay tahay inuu cadaaladda ilaashado iyo dadka muuminiinta siday wada noolaanayaana wanaagsan sida bulshadao dhan loola wada noolaanayo yaa ayuha annaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa unha yaa ayuha annaas baa marka eraygiiba caama sabab bay markaa lahaayeen aayaadkan imika aynu haynaa ay ku soo degeen baa jirtay sababtaa waxa ay kutubuhu ku xusayaan tafsiirku in nebigu calayhi salaatu wasalaam nin uu u yimi nin baa soo islaamay xaarif ibnu biraar baa la odhan jiray alkhusaaci nebigu uu rumeeyey calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu nebiga kula heshiiyey inuu safiir noqdo reerkoodii safiir u noqdo oo diintiina uu gaadhsiiyo dadka wixii islaamay hagaagana waajibkii lagu lahaa sida sekadoo kale uu dee ka soo ururiyo intaasoo bilood kadibna wixii laga sugaya saka ahaa uu keeno ilaa qofka muslimkaah inuu islaamkii wax kusoo kordhiyey kolkii dabeedna wakhtigii uu gaadhay dee odayaashii buu shiriyeeyoo dadkii islaamay buu sakadii ka soo ururiyeyoo ad waxay ku heshiiyeen nebiga inuu cid soo diro nebigu oo ciddaasi ay xoolahan sekadaa soo ururisiyo dhaqaale wixii laga hela dadka ah kolkuu wakhtigii gaadhay buu waayey ciddii uu nebigu soo diri lahaa ninkii isaga aha nin qancay buu noqdo si fiican u fikraya wuxuu waxbaa jira ballantii nebigu kama bixinoo taa waynu ku qanacsannahay waxaa laga yaabaa in wax isweydaarteen bal haddaba aan xoolihii kaxayn oo dhowradayna wuu soo kaxaysto aan madiine geyn sidaasay kusoo anbabaxeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam nin kaluu diroo la odhan jiray alwaliid ibnu cuqba waliid meel dhexdeeda markuu sii marayuu sii socdo ninkii la sikada soo kaxeeyo xaalifta iyo gruub kooxdoodii ka soo kaxeen meel dhexe markuu sii marayuu baqday midkii oo shaydaan ahaabaa u khaakaayiray markaasuu yihi wareedhe sawtii idinka iyo reerkiin iyo reerkaa kale godobtu ka dhexaysa armay nimanku kuu quustaanba sakadaada mooyaane armay ku dilaanba dhexduu ka soo noqdayoo wuxuu idhi nimankii sakadii way diideen nebi allow anigana waxay u dhowaadeenba inay dilaan arrinkaasaa ka soo yeedhay riwaayada waxaa warinaya axmed ibnu xambal iyo tabaraani majmacu zawaa'id bay ku sugan tahay axmed ibnu xambal raggiisu waa hiqaat bay leeyihiin culammada takhriijinaysa xadiidka dee kol hadday caynkaa tahay wax la eeganaya maaha nimanku niman inaga fog maaha waa intay jidgooyin inoo galaane bal col arrintooda ka soo jawaabaha loo dira buu nebigu waynu iska sabri muu odhanayo meeshii doonayaan ha ka dhacaane ilaa haddii intaasi tusbaxaasi intaasi furanto tusbaxyo wasdabada iswasanaysa qaar kale haddana sii furmaya koox buu diray marka colkii oo sii socda ayaa ninkii oo sakadii wada iyo maca odayaashiisii ayaa ka hor yimi war maxaa ahaydeen de waxaanu ahayn wixii aan nebiga ku ballaanaanu soo wadnaa oo idinkaabaan idinku soo soconay oo ninkii miyaanu idiin iman nooma iman aayaadkanaa soo degay inkastoo dhacdadu ay ahayd mid wakhti ah laakiin waa caam waana silaa qiyaamaha aynu ku camal falayno innaga ina khusaynayo dadka inaga dambeeya khusaynayo qaacido caam oo la qaadanayo wey dabeetana aayaddan ilaahay uu soo dejiyo waxa uu leeyahay hadduu idiin yimaado qof faasiq ah oo aan warkiisu sugnayn bal iska hubsada warkaa fatabayanuu quraada qaarkoodna waxay akhriyayaan fatahabatuu arrinka cagta udhiga kaadsiima ku dara si aanay gacani ugu dhicin dadaan mutaysan dabeetana aydaan uga murugoon sidii buu nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed baa shareecadeenna waxa ilaahay uu ku ilaaliyey qur'aan iyo xadiidba cidda laga qaadanaya aada loo tixgeliyaa oo dee qur-aanku isagu waabu tawaaturay oo mar walba cidda laga qaadanayay intii dee la qoray ka horba waxay ahaayeen jumhuur cadda dee khayru caadiyo aada u fara badan bu laakiin xadiidka nebigana calayhi salaatu wasalaam dee sida macruufka ah waxay culimmadu u sugeen oo ay u qoreen waxa la ydhaha shuruudi riwaaya marka uu qofku xadiid laga qaadanayo waa in shuruud laga helaa cadlu riwaayati wadaka muslimu mukalafun min alkhasiisi yaslamu wain ubiixa wain ubiixa wain ubiixa wa min asakaa'iri lam yaktarif shay-an min alkabaa'iri qofku waa inuu shuruudahaa yeesho cadlu riwaaya iyo cadlu shahaada shuruudahaasoo sheegaya inuu qofku muslim yahay mukalaf yahay oo aanu u allayn ama ilmo yaroo wax kala garanaya waa inuu yahay min alkhasiisi yaslamu wixii liitoo dhan waa inu iskaga tagaa qof ragmas-uula waa inuu yahay oo mudakara sakiirada waa inuu markaas wixii dembiga yar aanu la qabsanin oonu joogtaynin dunuubta waaweyn iska daaya oo tuugo iyo dhac iyo sine aanu lagu ogeyn aan been lagu aqoon qofku marka uu shuruudaha laga helaa laga qaadanaya sidaa darteed baa dad badan xadiidkoodii oo shuruuddaa laga waayay laga tegay arrintaasaa dabeetana ilaahay uu ku badbaadiyey shareecadeennii qur-aan iyo xadiidba waa arrinta laga waayey adugu markaa waxay noqotay sanad wax la yidhaha cilmu sanad ayaa culammadu ay sugeen musalaxulxadiidka hadda laba qaybood cilmu lxadiidi riwaaya wa cilmu lxadiidi diraaya cilmu lxadiidi riwaaya mawduucaasu ka waramaya riwaayada qofka wax laga warinaya nidaamkiisa waa in qofkaa caadilka ahay mid caadila uu kasii qaado mid caadila uu kasii qaado asxaabta ay ku gaadho nebiga saa ku gashaa haddii dadkaasi haba isku xidhiirsanaadeenee laga waayo silsilada qaar dhacaan ama ay isku xidhiidsan yihin laakiin qaarkood cadaaladdan laga waayo lagama qaadanaya xadiidka halkaasay ku salaysantahay qowlkan odhanaya waa xadiid daciifa iyo xadiid saxiixa iyo xadiid xasana qofka caadigeen aqoon u lahayn waxa laga yaabaa in uu xanaaqaba uu yidhaahdo ma xadiiskii nebigaa daciif iminka lagu sheegaya waa yaabee xadiiskii nebiga maxaa daciifiye waaba xadiiskii nebige qur-aankaan la odhanaynin waa daciif oo qur-aanku taa maleh laakiin xadiidku dee ka shuruuddan laga waayo ilaan waqtigii nebiga lama qorin calayhi salaatu wasalaam dad badanina waxbay ku dareen oo yahuud iyo kristan lahaa oo dadka muslimiintaa doonaya inay ibtileeyaan marka si waxaasi u kala baxaan rag nuqaadahoo shaandho qaatay oo kala hufay ayaa shuruudaha dhigay waa shuruudaha laga waayey tilmuudka yahuudda iyo baybalka nasaarada midnaba laha maanta shuruudaha ah ciisaa sidaa yidhi unbaad ku arkaysaa laakiin meel sanadahoo loo tiirinayo abtirsiimo kale ma laha midna mid waliba markaas wuxuu doono ku daray mid waliba wuxuu doono ku daray wadaadadii waliba inta ay shiraan koox kaniisadiiba ay sesho ayay bedeleen markaasaa waxaa kala tegey iyagoo kitaabkii sheeganaya baybalkii ama tulmuudkii jusaska uu yahay midina waa toddobaatan jus midi waa dhowr iyo lixdan midi waa konton intaasoo jus bal kitaabkan imika aynu haysanoo jusaskiisa laysku haysta ka war intaan aayadba la gaadhin ila juskaa ka weyn aayaddae waxay taasi sheegaysaa markiiba in runtii ay tahay wax arrin cajiib aho ilaahay ummaddan ku golaaday la odhan jiray taabicigaa jaliilkaa waxa uu lahaa alisnaadu min addiin abtirsiimadaa fulaan baa hebel ka wariyey hebel baa ka wariyey hebel baa ka wariyey la odhanayo diintanay ka mid tahi walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaaa haddaan sanadkaasi jirinna nin waliba wuxuu doonu iska odhan lahaa sida kuwa aynu sheegayno laakiin tanaa lagu kala hadhaya qaala rasuulullaahi kadaa markuu idhaahdo asnid baa la odhan jiray ninka bal abtirsiimo u tiri haddii uu tiriyona waa la garanaya dadka wax laga wariyaba hadduu cid cusub keeno aday kugu eg tahay waa sheegaa ma dhaafte la dhaqaaq baa la leeyahy marka intaas waxaynu u yar iftiiminaynaa dadka muslimiinta ah iyo sida ilaahay ugu soo badbaadiyey sanadka iyo tafabudkaa iyo tabayunkaa diintooda wakadalik warkiina waa saas oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka digayoo wuxuu idhi markuu ka warramaya waxyaabaha xune laga tegaya ina allaha kariha lakum qiila waqaala wa karata su'aal qiila waqaala waa la yidhi buu yidhi baa la yidhi buu yidhi qaala haddaad odhan lahayd hebel baa yidhi hebelkuna hagaagsan ya waa lagu ogolaya laakiin qiila baa ku jirta waa la yidhi yaa yidhi ma sugna inaad ka hadha wey xadiidkii kalena waxaa qofka dembi waxa uga filan an yuxadita bikulli maa samic wax kastoo u maqlo inuu ka sii daayo saasaa lalahaa saasaa lalahaa saasaa lalahaa taasina iyaduna waa arrin dhibkeeda leh waxaa kaloo islaamku aada u ilaaliyay wax kasta oo xuquuqda huseynaya in isagana markhaatiga in aada loo tixgeliyo oo xagga dambeyn dee ku xusi doonaa shahaadadii markhaatigii yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu warkeennuna kaasuu ku saraysayo maanta shardigaa dee qur-aan iyo xadiidba loo dhigay cid laga helaya ma jiroon islaamka ahayn wikaalaat lambaa xalla waxaa wararka soo wada warinaya ee isweydaaranaya waxay ku salaysan yihiin in fara badan oo ka midihi akhbaartooda tacliiqii baa wehelinaya faalladii waxaa wehelinaya caatifadii waxaa wehelinaysa siyaasadii wixii la doonayana waa la sheegaa wixii la diidayana waa la daayaa hadduu doonayo waaqicaba dee ha waafaqsanaado xaqiiqadii jirtayba ha ahaado laakiin warku waa war tacliiqa iyo faalladuna waa gaar fatabayanuu an tusbixuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin bas sida ilaahay u sababeeye iska hubsada haddaa hubsan weydaan qola idinku asiibi macnaha ku waxyeelayn doontaan idinka oo aan xaqiiqada ogeyn markaasa idin farta dhexda ka qaniini oo idinka murugoon doonta qabaa'ilka soomaalida waxaa u caada ahaa ninbaa maalan la dilaya ama qof baa dhimanaya oo dee cid kale cidunbaa dilaysa markiiba wararunbay isla dhex marayaana isku buuxinayaan kollay reer hebel baynu colahayna waa iyaga koow dabeetana waa isku waxay odhanayaan kuwee nacasyaalbu waagu uga baryaa ama gabalku uga dhaca innagoo kale noocii gabalku uga dhici lahaa ee waagu uga baryi lahaa ma aha innaga haa waa la isqancinaya ciddii bay dabeetana waxyeello gaadhsiinayaan hadhowbaa waxaa xaqiiqadu noqonaysaa markii la baadhay kadib inuu cid kaleba yahayba cidda dhibkan geysatay inay cib kale tahayba markaasay odhanaya waa ka xunna xaal qaata idinkay dee waanu idinku gafnay xaal qaata marka fatabayanuudaa ka furan lahayd waa kaa ilaahay tilmaamay fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin sidaasay ahayd asxaabta qaarkoodoo socdaal ku jiray ayaa dadkii ay dhawaaqeen iyagoo sheegaya inay ashahaateen ase ashahaadadii wanaajin waayey ila dad cajamiyay ahaayeen sida khaalid oo kale waa kii laayay markaasuu nebigu lahaa ilaahay waxaan ka beri ahay wuxuu khaalid sameeyey waa kii magta ka bixiyey khaalidna aad buu uga murugooday maxaa kuu geeyey buui balmaad iska hubsati usaamat bnu zaydna saasoo kale ah marka arinta marka wax dhacaan laabudda min atabayuni watathabut hubsiinaha la ogaado tan kale iyaduna gadaal soo korodha dee jinaasadku goolaaftankuna iyaduna halkaasunbay ku dabad leedahay intoo qof la dilo kuwo kaloo loo calaysna ama cidgoodaba ay ka dhexaysay uun la odhanayo ilaa waa iyaga eh lasoo qabto jinaasadda la aasi maayo waxay ku quman tahay in la hubsado midkan oo dhintayna soo noolaan maayo isna la aaso oon karaamadiisii meel laga dhicin ilaa intii qarxayo oo dilaacayo rasuulkii ilaahay baa idin dhex jooga waxay tilmaamaysaa dee wax badan oo idinku ku khaldanteen isagaaba caddaynaya loo waxyoonaya wuxuu mudan yahay xurmo iyo karaamo hadduu idinka aqbalo in badan oo amarka ka mid a soo jeedintiinna dee dhibaataa ku mudanaysa ilaahay wuu ammaanay asxaabta ridwaan ullaahi calayhim ilaahay baa idin jeclaysiiyey iimaanka wasayanahu fii quluubikum qalbigiinnana ku qurxiyey oo ammaan wey gaalnimadu idin nacsiiyey iyo faasiqnimada iyo macsiyada arrintani waa arrin ilaahay xaggiisa ka timid oo intanoo arrimood oo isku hagaagay cidda heshay awooddeeda kuma helina fadlan min allaahi wa nicma ummadda isagoo ilaahay la hadlaya waxa uu tilmaamay inay isku dan yihiin waa isku dan waana isku naf marka haddii dabbaxo oo meel ka mida bulshada islaamka dhexdeeda uu ka qarxo la eegan maayo dabkiiyo holcaya cawskii soo haysta hareeraha u fidaya adugu soo gaadhayu bartaad ku fadhida kaa kicin darmadaadunbuu soo gaadhay dabkaas iyo duulduulkiisa dhimbilaha ka baxaya doorka la gudbani waxa weeye dabka dad dabkaas cidduu ka dhex ogmay mooye inta kale kaalinta la gudbani waxa weeyaan inay isu dhigaan dabdamis inay noqdaan iyaguna doorkaa inay qaataan oo waxaa fitnada la yidhaahdo la bakhtiiyo haddii qabaa'ilka qaar islaayaan qoysasku islaayaan magaalooyinku islaayaan shakhsiyaadku islaayaan ha odhanin sidii ninkii yidhi lugtaana lug hadhaydheh kaana waanu isla ildarayne ha iga hadho ama ha isku foognaadeen arrintaasi waa arrin foolxumaa weeye dhibka dadka muslimiinta qaarkood haysta haddii lagu farxo waxaaba suuragala in cuqubo ahaan ciddaa ku farxdayna ay ku dhacdo arrintani marka haddii laba qolo islaayaan buu ilahay oo mu'miniinta ka mid ah wanaajiya dhexdooda waa waajibba dee kol hadduu ilahay yidhi fa aslixuu amar baa dhacay xukuumadaha wanaajinaya shakhsiyaadkaa wanaajinaya culimo iyo caamaba kaalin u taalla weeye sidaa daraaddeed baa la tilmaamaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo madiine jooga wax uu salaad jamaceed uga habsaamay waxaa jira un islaax ah isagoo dagaal ku maqani ha joogto laakiin isagoo deegaanahoo madiine jooga dee isagaa ummadda u imaamahaa cid kaleoo dadka tukin karaysa may jirin salaada iyo tukashadeeda iyo jamacu isaguu ku xidhnaa mar walba in la sugaabay ahayd marka fitno iyo waxa xoogaa xurgufabaa ka dhex xoogantay qolo la odhan jiray bani camr bni cawf kambalka madiine ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qoladiibuu ku habsaamay siduu war kala taaya iyo war ka jooga iyo ulahaasa u garqaaday ayuu jamcii kaga habsaama waa kii abubakar tukiyey radia allahu canhu waa arrimaha la ogolaya haddii dadku ay isu yimaadaan ama qabaa'ilka aan ahaano ama maamulkaba ama kooxaha kala duwanee dee qaybaha qanawaadka mujtamacae waxyaabaha laga faqi kare laga shiri kare taasuu ilaahay qur-aanka ku fasaxay laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waxyaabaha dadku ay ku faqaan intiisa badani khayr male buu ilahay laakiin saddexdaa oo cidda ku faqaysa taageerada iyo samaha iyo heshiiska arrimaha cidda ku faqaysa ilaahay wuxuu yihi khayr bay kuwaasi leeyihin meel kastaba ha fadhiisteene ama xafiis ha furteen ama urur ha abaabuleen ama dee xaalad gaara ha isugu yimaadeen iyo shir fa aslixuu baynahuma waxaa haddaba jira marka la islaaxinayo ee la wanaajinayo waxaa asal u ah wanaajinta shareecadda dadki in loo eego la yidhaahdo ilan dhibaatooyin baa imanaya u baahan in laga garqaadee shareecaddii baa markaa lagu kala xukumaya sharcigaa lagu kala xukumayo is-ag taagi maayo arrintae kollay dhan unbuu wixii la isku hayay u ridaya dhan ayuunbuu u ridaya marka ciddaa laga xukumaa hadday xanaaqda isxariifsa maxaa laga yeelaya miyaa la eeganaya oo laga garbalaabnaanaya deenna diidee ka tagnay maaha arrintu laakiin iyagii baa gacanta lagu qabanaya iyaguna kolka ay ogsoon yihiin kuwii ay isleynayeen ummadda inta kalena inay la soo safanayso iyaguna way isdhiibayaan way isdhiibayaan oo waxa ay noqon doonaan kuwo aan xumaantii sii wadin bay noqon doonaan ilaa xaaladda way kaga ballaaranaysa marka waxaa lagu miisaamayaana waa shareecadda wey laakiin maaha waxyaabaha lagu tilmaamo siyaasadaha casriga ah ee dad iska abuurteen ma aha masaalix gaara ma aha dadku sida ay doonaan fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi waalrasuul ilahay rasuulka ha loo celiya baale wixii lagu murmo ilahay rasuulkii baa loo celiya waa lagu miisaamay marka cidda taa weydaaratay kuwaa markay kasoo dulboodaan cid walba way kasoo dulboodayaan sidaasaa dabeedna ilaahay uu ka hadlo waxau uhi fain baqat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu alatii tabqii taa baqiga samaynaysaa lala dagaalamo ma aha arrintu hadhadal iyo waxaa dagaal bay gaadhayba goorta lala dagaalamayo dhiigooda la xalaashanayana waa inay diin ilaahay diideen marka qoladaa iyagaa lala dagaalamayo ma aha in la xaalufinayo ma aha in iskooda loo raadinayo laakiin xumaanta ay wadaan iyo xadgudubkaa loo diidan yahay waa la toosinaya hadday toosaanay hagaagaan oo qalloocii uu ka bo'o waa la daynaya xataa tafii'a ilaa amri illaah ilaahay diintiisii ay diiday un inay usoo laabataa muhiima hadday wax kala diideen maya maynaan sheegin laakiin diinta ilaahay oo ay diideen oo dadkii muslimiinta ahaa ay ku kibreen baa lagu haystee hadday yidhahdeen diinta ilaahay waa ogollay waa la daynayaa kolka fain faaat faaslixuu baynahumaa bilcadli waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniintii waa walaalo walaalaha dhexdooda wanaajiya ilaahayna ka cabsada naxariis baydin heli markaa waxaa laga fahmay bay leeyihin culimmadu haddii fitnadani ha dhex dhacdo dadku dee istilba ha yimaado qofkaa wax dilay haddaanu xalaashanin cidduu dilay dhiiggeeda jariimadani wuxuuna noqonaysa mid uu kabiira ku galay dembi weyn oo dunuubta ugu waaweyn ka mida buu galay laakiin ma gaaloobayo waayo ilaahay baa tilmaamay dadkan dagaalamay iimaan buu u qiray wa in daa'ifataani min almu'miniin dad mu'miniinta ka mida ayaa la xusay waa labadii qolee dagaalamaya oo haddana mu'miniin magacaa la siiyey waxay tilmaamaysaa in dembigii aan gaalnimada ahayn haddaanu qofku xalaashan islaamkii kagama baxayo inama almu'minuuna ikhwatun baa la leeyahy waa dadkan islaayay lafdigooda taana waa sida ay ahlu sunna waljamaaca qabaan wixii dembi ah ee dee kabaa'irta aan gaalnimada ahayn qofku haddaanu xalaashan kuma gaaloobayo dabcan dee cuqubu ku mutaysanaya adduun iyo aakhiraba inuu ka tawbad keenana way tah waa waajib saaran laakiin gaalnimo laguma uguma baxayo xagga axkaamta haddii aynu eegno aayaadku ay ka warramayaan waxa weeyaan hal yajibu qitaalu ahli اlbaqi taa aayadda ilaahay uu ka jawaabay sida jumhuur muslimiin ay qabaan awilculamaa waxa weeye dadkaa ummadda ka dhex baxa ee noqday khaarijiinta in lala dagaalamo oo la joojiyo gardaradooda iyo xadgudubka awgeed laakiin dee imaan baa u ogan dadka muslimiintaa mansuuba shareecadda ku xukumaya dariiqo islaamiya ku yimi khilaafadii baa jirta waa taas wey waxay u daliishadaan dagaalkii muslimiintu ay ku qaadeen nimankii la odhan jiray khawaarijta alkhawaarij wakhtigii cali bn abi aalib ayay dhan u boodeen dhan bay u boodeen iyaga oo isqanciyey oo xukunkii dadka muslimiinta dhexdooda la kala xukumaya asxaabtii islaysabay diideen halkaasay u boodeen waay waa kii cali lahaa horta wax kale haynoo joogayna kuwanaynu ka bilaabayna aada ugu almuhim intii aan lala dagaalamin islaax baa la raadiyey ibnu cabbaas iyo rag kale oo ayaa loo diray aftahan oo shareecaddana aada u yaqaana rag badani waa soo noqday waa la qanciyey intaa kadibna waa kii dabeedna laayay cali bn abi taalib radi allahu canhu abubakar laftiisu qolihii buqaadda ahaa isna saasu mowqifkaasu ka qaatay cali ka hor oo dee nimankii yidhi teedna weydiinaysa masekaadna weydiinaysaa bay dhahay sekada sawkii nebigii la yidhi ka qaadhintay ila ibliisku qofba si unbuu ugu dhiibayaa wax kuwaa wuxuu ugu dhiibay sidaa qalloocane ah waar seke waxa qaadi karaya bay dhaha nebiga oo xaqu lahaa oo ilaahay uhi khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum biha tudahiruhum wa tusakiihim biha anta laa tudahir walaa tusakii bay dhaha adigu dadka mana nadiifin karaysid kumana dahiraysid amarkani nebiguunbuu ku dhaco isagiina dhameeyeyse kama jirto go-aankaasu ku qaatay haba tukadeen haba ashahaateen in indhaha laga soo saaro ilaa intay ogolaanayaan sekada wax yarbaaba dee soo hadhayba dadkii way isku wada daydeen in yaroo xijaas iyo hareeraheeda iyo qabaa'ilka qaarkood moo intii kale carabta halkaasay u boodeen kolkii dabeetana lagu caseeyey ayay toobad keeneen oo ay soo noqdeen laakiin teenani ma aha loo daliishan kara halkan kooxi intay meel isku urursato kooxda kale ay odhanayaan waa buqaad aa koox buqaada baa ka baxday dowladdii oo ka soo horjeesatay dabeetana lagu hunjinayo naf iyo maalba la xalaashanayo haddana in yar kadib la odhanayo berigii dagaalka sokeeyana dhex maray macnaha gef buu ahaa wey ayay qiraysaa taas looma daliishan kara halkan wadaadadooduna inay ku khaldamaan maaha hal takuunu amwaalu lbuqaati haniimata lilmuslimiin waxay culimmadu isweydiiyaan maalka matal nimankaa buqaada ah ee khalaafada iyo hogaaminta dadka muslimiintaa ka dhex baxa xoolahooda dadkooda iyo dunyadoodaba waa la daynayaa midna lama taabanayo nimankaa khawaarijtaa markii la laynayay dhaawacooda laysma kaba raacinaynin xoolahooda lama qaadanaynin caruurtooda addoom ahaan looma arkaynin xataa tafiya ilaa amri illaah dadkii waa dad aynu soo jiidayno ama lasoo xero gelinayo laakiin maaha dad kawda laga saarayo oo la laynaya maaha allaahuma ilaa hubka ay haddana dib u qaadanayaanay soo kicinayaan unbaa laga qaadaya hubka mooyo wixii kale kuma jiro waxaa culimmada muslimiintu iyo culamaau ulcaqiida ay ka warramaan wixii asxaabta dhex dhacay ridwaanullaahi calayhim sanadihii bil caqdigii horeba waxaan leeyahay bilowgii hore markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii khaliif kadib ama cuhmaan wixii ka dambeeyeyba dhibaatadii dadka muslimiinta dhex dhacday iyada in laga aamuso oo asxaabtu la yidhaahdo un way ijtihaadayeen saa daraaddeed baa a'immada qaarkoodoo wax laga weydiiyey waxay ku jawaabeen kaasi waxa uu ahaa dhiig dhacay buu ahaa oo ilaahay gacantayada aanu gelinin carabka iyagana gelin maayo cali baa khaldanaa mucaawiyaa khaldanaa kaasi baa gar lahaa baddaa ma gelayno caalim kaloo la weydiiyeyna waxa uu ku jawaabay tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun macnaheedu waxa weeye inay wada dadaalayeen unbaa loo arki doonaa waayo xaggaana waxaa ka soo jeeday rag ugu bushaareeyey nebigu jannada xagganna waxaa ka soo jeeday rag ugu bushaareeyey jannada maxaad ka sheegi kartaaba kolkaa isaga laftiisuna wuu ka sii warramay fitnada inaynay dadka dhex dhici doonto oo waxbuu ka sii sheegay laakiin midna muu garsiinin oo muu odhanin qole heblaayo caliya inta la socota ama mucaawiye inta la socota hala iska ilaaliyo maxaa dhibaato dhici doontuu lahaa ooryahaygan mid ka mida marka ay aydu ku cii doonto iyadoo meel guuraynaysa waa ti caaisha iyadoo meel socota oo dee qoladii taageerayaashii mucaawiye ka mid ah aydu ku ciiday ay dabeetana dagaalkii dib uga noqotay marka taasi sidaasaa iyadana mowqifka wanaagsan weye macnaheed waxaynu taa uga jeednaa in la iska ilaaliyo buunbuuninta ay sameeyaan nimanka had iyo jeer manaahijta waxbarashada wax ka qoree taariikh alislaami taariikhda islaamka marka iskuulladeenna lagu dhigi jiray dee nidaamkaa uu soo qoray manhajkaa uu soo qoray qarbigu taariikhda madoobay soo qaataan taariikhda cad ee qiimaha badan ee namuudajiyada iyo tusaalaha ay caalam ku lahaayeen dadka muslimiinta way iska ilaaliyaan horumar ay soo kordhiyeen futuuxaad ay sameeyeen awood ay lahaayeen akhlaaq ay lahaayeen lama qoro caliya mucaawiye iyo inta dagaale dhex martay inta dhimatay sida loo kala saftay waxaasaa la qoraya taa ciyaala iskuulku aad bay wada yaqaana soomaa laakiin laa yacrifuuna alfutuuxaat islaamku wuxuu xoreeyey iyo dadku badbaadiyey iyo cadaaladdiisii loo dhigi maayo loo dhigi maayo marka manhajkii waxbarashada loogu soo daro qaybta diinta taariikhda madoobee dhibaatada leh la dhigayo xiisaduna ay noqoto xiisad ardayda loo dhigayo marka saacatal qaanfuurtae ardayda naftu hayso si rawaxayaan wadaadka u dhigayaana uu yahay mid lookalka ka qaadan jiray mushaaraka oo aan wasaarad iyo dowladda xetoona siin jirin uu noqdo mid laga yaabo in iskaba in uu leeyahay ardayga sawirka la siinaya wuxuu ahaa diintu waa ducufkaasi ogow nidaamkii gumaysi uu dadka kusoo tarbiyeeyey diinta intuu udhigayayna saas ahayd marka taa waa la yska dhaafayaa waxaynu ardaydeenna lagu manhajka loogu dhigayaa la barayaa tusaaluhu islaamku ahaa cadaaladiisii awooddiisii qiyaadadii caalamka siduu dadka u badbaadiyey iyagoo iscunaya sida baalo oo kale taas baa loo dhigaya marka sidaasaa qur-aanka kariimkaahi akhlaaqiyaadkii qofka u gaar ahaa iyo kii bulshada ka dhaxeeyey intaba ilaahay u wada xusay waxaa markaa kale oo culimmadu ay maaragtay xusayaan mulaabasaadka ama lataa'ifka aayadda ku jira ereygan ah inama almu'minuuna ikhwa waxaa loo isticmaalaa inta badan walaalaha nasabka walaalaha nasabka waa akhun ikhwaanun waa akhun ikhwa akhun ikhwaanun haddii la ydhaha waa walaalaha aan abtirsiimada ku walaalahayn akhun ikhwatun hadduu jamaciisu noqdo waa walaalaha xagga abtirsiimada kii haddaba loo isticmaalayay ereygii loo isticmaalayay xagga abtirsiimada ayay halkan ilaahay u isticmaalay haadaa yufiid arrintaasi waxay kordhinaysaa walaalka dhabta ah garabka iyo gaashaankaba ku ah adduun iyo aakhiro inuu yahay ka iimaanku idin walaaleeyey ka iimaanku idin walaaleeyey saasay tani loo ogaado abal islaamu laa aba lisiwaahu id iftakharuu biqaysin aw tamiimi markay dadku waxaa kala kufaanaan anugu waxaan kufaanaya walaalka abtirsimada dhabta ee naga dhaxaysa leannahu maalinka qiyaamaha qur-aanka kariimkaah waxa uu xusay walaaltinimada iimaanku inay shafaaco keento laakiin walaaltinimada abtirsimadu aanay shafaaco keenin maalinkaana qofku shafaaco aad buu ugu baahan yahay iyo cid ilaahay uga ergeysa oo ilaahay u barida famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim ahlu naarkii waxay yidhahan waxaanu ka xunnaha inaanaan maanta haysanin cid noo ergaysa iyo cid xamiimahoo nagu mara tuurta toona dad badan baa shafaaco helay markaa kuwii abtirsimadu ay ka dhexayseen iimaan ka dhaxaynin ayaa ilaahay uu xuso wuxuu uhi falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun abtirsimaba ma jirto waxna isweydiin kari maayaan laakiin kuwii kale waxaa ilaahay uhi alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin dadka taqwada leh ee walaaltinimada islaamku ay ka dhexaysa shafaacadaas iyagu leeyiy marka cumuuman islaamku wuxuu u baahan yahay af laga sheegta iyo isku qurxin un arrintiisu ma ahee jiddiyadiiyo xaqiiqu u baahan yahay dadku inay xaqiiqa ula yimaadaan oo islaamka wax badan bay maanta ka dhowaystaane oo walaagii islaamka iyo iimaanka wax badan baa ka sokeeya ama qabyaaladhe ama xisbiyadhe ama maslaxaddhe ama gobolaysidhe wax badan baa islaamkii ka sokeeya maanta marka runta laga sheegaya de ilaahay ilaa laysuma xariifiyo laysuma ammaane wax badan baa walaagii ka sokeeya macnaha gacaltooyadii iyo hiilimaadkii loo hayn lahaa iimaan iyo islaamnimo waxa aynu sheegnayba ayaa qof walba iskaga yara helanuno si uun uga soo kabacaya marka qofku bal inuu dib isugu noqdaa waa muhiim isagay dan u tahay wallahu aclam